waxaa lagu go'aamiyey qodobada soo socda kow laga bilaabo maanta oo bisha ay tahay lix iyo labaatan bisha afraad labada kun iyo siddeed iyo tobanka dhammaan dhulalka ee ku yaalla jubbaland gaar ahaan magaala madaxda ku meelgaarka ee kismaayo inaan la dhisi karin la kala gadan karin inaan la dhisi karin lana kala gadan karin laga bilaabo maanta oo taariikhu tahay lix iyo labaatanka bisha afraad labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa la farayaa wasaaradda arrimaha gudaha gaar ahaan degmada duqa magaalada iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan degmada iyo waxda dhulka inaan dhulna la dhisi karin loona jari karin warqad dhismo lana kala gadan karin laga bilaabo maanta oo amar ka soo baxay shirkii golaha wasiirrada uu shir guddoominayey kusimaha madaxweynaha mudane maxamuud siid aadan cid alle ciddii lagu helo laamaha ammaanka waxaa la farayaa aybahooda kala duwan arrinkaas fulintooda ayagaa iska leh waxaa lagu amray degmada inayna warqad u jari karin dhul la dhisaayo lana dhisi karin lana kala gadan karin iib hataa lagu kala iibsan karin waxaan u sheegaynaa dadweynaha soomaaliyeed ee reer jubbaland gaar ahaan magaalada madaxda kumeelgaarka kismaayo degan inaan hantidooda ku kasaarinin ilaa arrinkan sababaha loo joojiyey ilaa laga dawaynaayo ama laga helaayo go'aamo kaloo isbedelayo isbedeli doona haddii ilaah dhaha arrinkaasi inayna ku fududaanin hantidooda ayna gelinin dhul ayna ku iibsanin kuna dhisan horeyna waxaa loo amray oo u sheegay in dowladda hoose iyo duqa magaaladii degmada kismaayilo lagu amray inayn warqad dhisma ayna jari karin waxaa kaloo laisku afgartay shirar badan oo ka qayb gashay wasaaradda waxbarashada iyo daaliyada tacliinta sare in laga bilaabo sanadkan haddii alla idmo manhajkii soomaaliyeed la qaatay dugsiyada hoose iyo dugsiyada dhexe lana qaybin doono buwaagtii waxbarashada haddii ilaah yidhaah waxaa kaloo laisku afgartay in alalaad badan oo hadda shirkii aan ka hadlaayay ee ka dhacay xalana ee ay garwadeen ka wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta oo aan ka qayb galnay annaga wasaaradda warfaafinta iyaga hal wasaarood annaga labay noo tahay waxaan leenahay shirkaasna asagana kolley horeyna waa u sheegnay si qaldan ay u maamuleen laga bilaabo wakhtigii aan horey u sheegnayna in inta wax laga saxaaya wasaaradda warfaafinta iyo hiddaha iyo dhaqanka ee dowladda federaalka wax wada shaqayna inta arrintaa laga saxaya inaan la yeelin doonin wasaaradda warfaafinta jubbaland